music you love right here on VOA1 The Hits. If all
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washingtona laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan moojada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin salaasa ah taariikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo halka ay magaalada tan washingtonna ka tahay shantiiyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jarwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada boosaaso ka hirgeliya iskuulo si bilaasha wax loogu baro dadka waaweyn iyo weliba ardayda danyarta ah ujeedka ama ujeedadan u furnay iskoolka wuxuu yahay inaan ubadkayga soomaaliyeed kuwa awoonta iyo kuwa danta yar aanan awoodin inay iskool tagaan oo waxbarashada lacagteeda iska bixiyaan ayaan ugu talagalay inaan u furno iskoolo bilaash ah ay wax ku bartaan ubadkayga waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada leh ganacsiga yaryar kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaaray ayaad dhegaystayaal sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwa madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegay in dunida qarka ay u saaran tahay masiibo dhinaca damiirka ah taasoo ku aadan qaabka loo wadaagayo dunida tallaalka covid madaxa hay-adda w h o tedros adonon gabreyesus ayaa u sheegay madaxda sare ee hay-adda kulan uu la yeeshay isniintii in aysan sax ahayn in dad dhallinyaro ah oo caafimaad qaba oo ku nool dalalka qaniga ah ay helaan tallaalka xanuunka covid ka hor inta aanan la tallaalin shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da-da ah ee wadamada faqriga ah in ka badan soddon iyo sagaal milyan oo qof ayaa la siiya tallaalka coronavirus afartan iyo sagaal wadan oo ah kuwa dunida ugu dhaqaalaha roon ayayna ku noolyihiin tedros waxa uu sheegay in shan iyo labaatan qof oo kaliya la siiya tallaalka wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo tedros ayaa sidoo kale sheegay in haddii wadamada qanigaha aysan la wadaagin tallaalka xanuunka covid wadamada faqriga ah in markaasi taasi ay keeni karto in nolol iyo nafba lagu waayo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa soo dhaweeyey horumarka la taaban kara ee laga gaaray colaada dalka liibiya ee muddada socotay warbixin shalay oo isniin ahayd loo gudbiyey golaha ammaanka ayuu ku dalbaday in dhammaanba ciidamada shisheeye iyo kuwa calooshood u shaqaystayaasha ah ee wadankaasi ku sugan ay ka baxaan dhammaadka toddobaadkan guteres ayaa sheegay in wadahadaladii qaramada midoobey ee fududeysay guul laga gaaray taasoo wax ka tari doonta buu yiri horumar laga gaara dhinaca siyaasadda iyo ammaanka waxaa kaloo uu sheegay in ay arintaasi wanaajin doonto sharciyada bani-aadanimada iyo xuquuqda aadanaha taasoo dalkaasi ku hogaamin doonta xasilooni iyo horumar waxaa kaloo uu usoo jeediyey wadamada ku lugtalo colaada liibiya ee gobolka iyo kuwa caalamiga ahba inay xushmeeyaan qodobada heshiiska xabajoojinta ee la isku raacay bishii oktoobar ee sanadkii tegay taasoo ay qodobadiisu ka mid ahaayeen in muddo saddex bil ah ay ciidamada shisheeye iyo calooshood u shaqaystayaashuba uga baxaan dalka liibiya
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida aan ku bilowna dhallinyaro ka baxay jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso ayaa aasaasay iskuul ay ugu tala galeen inay si bilaasha wax uga bartaana dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay iyo weliba ardayda danyartaa yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan ka waraystay tolmoon maxamuud saleebaan oo ka mid ah dhallinyarada hirgelisay mashruucan ujeedka ama ujeedadan u furnay iskoolka wuxuu yahay inaan ubadkayga soomaaliyeed kuwa awoonta iyo kuwa danta yar aanan awoodin inay iskool tagaan oo waxbarashada lacagteeda iska bixiyaan ayaan ugu talagalay inaan u furno iskoolo bilaash ah ay wax ku bartaan ubadkayga waay imisa caruur ah oo gabdho iyo wiilalah ayaa halkan wax ka barta walaahi isku celcelis waa laba boqol ardaydu rag iyo dumarba midda kale waxaa jirta ubadka keliya anagu wax ma bareyno dadka kale aan waxbarayno waxay yihiin waaridkood dhala iyaga waxbarashada ka daahay markaan arkay waaridkoodna inay inay waxbarasho iyaguna u baahan yihiin aan qiimeeyey dhowr aan la sheekaystay maamooyin caruurtan dhalay waxa ii soo baxday inaysan faatixad akhrin karin salaada si loo tukada aysan sixi karin marka dee anagoo dad islaam ah haddana dad kaleo islaam ah nagu hoos nool yihiin aysan garanayn salaada si loo tukado iyo faatixada xitaa akhrin karin marka taas xoogaa way igu adkaatay wax igu noqotay fajac marka waxaan ka codsanayaa dadka walaalahay oo magaalada igula nool oo waxbartay inay soo baxaan oo dadkan kaamanka degan ama dadka magaalada ku noolba ay waxbarasho siiyaan si wadanka iyagu noogu maro diinteeda u noqoto diin awood leh quwad leh oo dadkuus wax wada barteenoo wada taagan yihiin waayo marka ujeeddada ka leedihiin maxaa weye inaad qarash intaa leega gashaan dhallinyarada xaafadaha iyo barakacyaasha lasoo aruuriyo wax la baro ujeeddada ugu horreysaa ka leedihiin in dhallinyaradan wax la baro maxay tahay markaan aragnay baahida ay u qabaan ubadkayaga inay wax bartaan iskool ay tagaan ay wax casharo soo qaataan baahida ay u qabaan in aada u fara badan tahay markaan arkay aan qiimeeyey ba waxaan marka qorsheeyey inaan iskool u furo inaan iskool u furo iskugu jira maadi iyo iyo diinba ay wax ku bartaan si ay u yaraato jahligu nooga yaraado dalkay uga yaraado jahliga adduunka horumaray saamad og soo nahay wakhtigiis ugu badan waxay ku bixiyaan waxbarashada dhaqaala hadday tahay iyo hadday waqti tahay waxay ku bixiyaan waxbarashada haddaan tusaalahaan kaaga soo qaato wadankan dariska nahay ee kenya wuxuu horumar ka saaraa waxbarashada waana sababta keenaysa geeska afrika inuu yahay geeska ugu quruxda badan ama ugu horumarsan dhinaca waxbarashadii dhan walbaa marka laga eego waxayna ku gaareen heerka qadarin ay qadarinayaan waxbarashada way macadkan idinkoo dhallinyara miyaa furay markaan arkay dee baahida u qabaan waxa marka igu kalifta inaan furo iskoolka anoo shaksi ah oo tolmo foundation ah sababta waxa meesha igu weheliya macalimiinba igu wehelisa aan raba in halkan iyagana uga mahad cesho waqtigooda qaaliga u soo huray inay ardayda danta yar ee kuwa ogoonta ay cilmiga barteen uga faa'iideynayaan oo si bilaasha ugu dhigayaan wax waxna u siinayaan anigana waxaan ka caawiyey inaan iskool guri u kireeyo qalabkii wax ku baran hadday kuraas tahay hadday saburada tahay hadday ay tahay buwaagta wax ku baran lahaayeen aan ka caawiyo aan u keeno ay wax ku bartaan ayaguna waxay iga caawiyeen inay ardayda ay siiyaan daraasaadkii ay qaadan lahaayeen marka maadaama anu aan waqti u helin inaan xiisad soo istaago aan wax dhigo sidoo kale markaan arkay dee baahi ee dhallinyaradeedii ee deegaanka inay waxbarasho u dareerayaan oo iskooladii aadayaan haddana aan qiimeeyo kuwii kaloo ahaa ii sheeg danta yaraa iyo kuwa ogoonta ahaa aan awoodin marka inay waxbarashadii aadaan baan waxaan qiimeeyey inaan iskoolla u furo aan kana kaashado dadka kale oo dhallinyarada aniga ila midka ah oo waxbarato oo guryaha joogta inaan u bandhigo fikirka ah inaan iskool aan furi karo macalimiin aan u baahanahay marka waxay iga caawiyeen inay iskoolka iyagu ay macalimiin ka noqdaan ay wax ka dhigaan imise macalin oo dhallinyara baa wax ka dhiga waxaa ka dhiga lix macalin baa joogta lixdaa macalimiin aan u soo xulnay maadaama ay yihiin dadka waxalbarayo dad aada u yaryar oo u baahan in macalimiin ad adag oo dulqaad badan in loo keeno marka macalimiin aan usoo xulnay oo hadda lix gaaraysa ayaa jooga se usoo saari lahaayeen d maadaama ay dhalaanku yihiin ubixii dalka oo mustaqbalkii berri wadankan xukumi lahaa baan waxaan usoo xulnay macalimiin dulqaad badan si dadaal badan u geshaan ubadkayaga soomaaliyeed horey dhallinyarada halkan wax lagu baro oo aad ku da-da yar waxbarasho mu haysteen tulmaan inta aada iskuulkan furin walahi way isku jiraan qaar aada iyo qaar aan aadinba iskugu jira maadaama iskoolada magaalada ku yaala ay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan inay yihiin lacag bay u badan yihiin marka inta de haysato waaridkooda ay ladan yihiin oo usoo shaqeeyaan way ku daraan iskoolka laakiin waxaa badan boqolkiiba sagaashan intaana iskoolka aanan aadin iskoolada aan wax kasoo baran kuwaasa kamid marka kuwa aan wax barno insha allah waxay dhigtaan subaxdii iyo waxay galaan subaxdii waxay galaan hal saac iyo bar waxay kasoo baxaan labaiyo tobanka kuwa hore kuwana waxay galaan duhurkii oo waxay kasoo baxaan shanta iyo barka meelahaas maqribnimo marka maadaama iskoolkan fudheen dad dan yarana ay yihiin weliba aad gacan weyn ka geysateen ubadkaasi ay wax bartaan waxaa jira hay-ado daneeya waxbarashada oo aad dadka ka taageera waxbarashada marka hay-adahaas ma u malaynaysaa inaad iskoolkii u fudheen in aad hay-adahaas aad u bandhigtaan wada waxbadhaan kadibna ay wax idinla qabtaan walahi way jiraan hay-ado badan oo qoseysa dadkan danta yar inay waxbarashadu ay kusoo kiciyaan oo kharashaad ay ku bixiyaan laakiinse anagu weli uma aana bandhigin anaga hadda bilowga ah oo anaga hadda furnay laakiinse waa rajeynana inaan u bandhigno ee wax badanna ay naga caawin doonaan insha allah markana ayn wada dhegaysanay heesta gorgor iyo howya fanaanada farxiyo fiska
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan deynta amaba amaahda ayaa ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee ay wajahaan ganacsatada yaryar ee soomaalida ayaan cabdi waxay ka mid tahay dhallinyaro ku khasaaray ganacsi ay lahaayeen kadib markii deyn looga qaatay in badan oo ka mid ah waxyaabihii ay iibinayeen hadda waxay isku diyaarinaysaa in ay dib ugu laabato ganacsigeedii iyadoo markaana wadata qorshayaal cusub waxaa magaalada jabuuti kula kulantay waryaheena sagal siciid faarax wallaahi walaalo markii hore ganacsi waan lahaa waanan iska jecelahay ilaa yaraantaydiiba waxaan ka heli jiray inaan wax iibiyo amba aan wax un adugu tee ganacsi aan samaysto oonan aqalka fadhiyeen iyadoo la iqabo iyadoo la iqabin anoo kabadh ahaa intaba waxaan ka heli jiray inaan shaqeeyo waayo aniga dhan baa iska jecel inaan shaqaystoon xoogkayga maalo waayo waxaad lacagtu ku macaan tahay amba aad habi ku tahay markaad dhididkaaga cunisid ganacsi aanad qof kala sugayn ganacsi waan lahaa dhowr jeer baan yeeshay dhowrkii jeerba wallaahi oo ila ko-do waan ku khasaaray in haddan weli kamaraja dhiginoo xataan isleeyahay shaalla aakharka baad mustaqbalka ku kuulaysan doontaa marka rajadeedii ma dhigin waayo waa waxaan jecelahay inaan hore usii socdo haddana hadda yidhaahdo marbaad khasaarto labaad khasaartee mar saddexaadka amaad haddana khasaartaa dee guusheedii iyo riyadaydi kamama dhalinayo marka waxaan jecelahay mar kasta riyadayda iyo waxaan hiigsanayo insha allah ganacsi kugu horeeyey eed bilowdo ama adigoo yar ama adigoo haddaba intaad dhalinyaro tahay ma xasuustaa wallaahi haa ganacsiyo badan baan bilaabay mar etoobiya ayaabaan ka dhex shaqayn jiray oo waxaan keen jiray dahabkiiyo waxyaala saasaka bar walaashayaanu qaadi jiray markii dambana anaa iskii u shaqaysan jiray siga haftada ayaan wadi jiray markii aan hawshaas hawshaas anigu uma madax banaanayn ganacsiga haftada mse u shaqeeya marka ganacsiga haftada wallaahi alaabaan soo qaataa alaabaha waxaan keliyaa magaalada sida xaafadahoo kale gabdhaha kadib waxbaa ii saaran aniguna waxaan sameeya qaar bil baan ku kurtaa qaarna yoomiyaan ku kurtaa
marka alaabbaad soo qaad dadkii baad amaahin amahdii baad maalin kaga aruursan lacagta maalin walba ama bil baad kaga qaada haa saasaan samayn jiray sidiina waxoogaa waan ku yar khasaaray kadib haddana waxaan bilaabay inaan hargeysa iyo jabuuti aan ganacsi ka dhex bilaabo maaye hargeysa iyo jabuuti waxaa iigu horreeyay koofeer mise burgeer baan ku yidhahdaa ayaan furdoon lahaan jiray kiina waan iska iibiyey marka maxay haytoy kadib waxaan haddana bilaabay ganacsi aan bilaabo hargeysa ilamaa iyo jabuuti aan ka dhex shaqeeyo haddana waxaan rajaynaya insha alla mustaqbalka inaan ku guulaystoon dib ganacsigii inkastoon hadda muddo sanada ka fadhiyo inaan dib haddana usoo asaaso waxyaabihii aad leedahay ganacsigaaga dib bay u dhigeen xilligaad samaynaysay maxaa ka mid a wallaahi waxaa ka mida deynta waayo wax baa lagaa qaadanayaa wixii waxbaa kuu saaran dadkii markaad siisid markii dadkaad siisid dadku way kula fiican yihiin inkastoo bilaadanku isku mid ahayn markii waxaa lagu oranaya waqtigaasaan kusiinanaa muddadan baan kusiinanaa waqti cayiman baa lagu sheegaya haddeer waxay noqonaysaa inaad laba sano sanad dadkii kula haatid marka faa'iidadii aad ka helaysa maahae lafihiisii ayaabaabay dee la fadhiisanayaan dadkii waxaad ku qasbanaansaa inaad markaa wixii iska daysid
marka hadda dad badan baa kaala fadhiya lafahii iyo ganacsigaad marka hore ka hakaday haa dad badan baa igala fadhiya marka hadda waxaan jeclaystay in waxaa iska daayo haddana dhinac kale bal aan nolosha ka eegoon ganacsigiis idhaahdo haa ka caajisine amba has oran waad ku guuldarayste horey usii soco hadduu ilaha idhaahdo
haddii marka hore kii hordayn darteed kaaga joogsaday haddana ganacsi kasta markii u yimaado qasab deyntu way socotaa sead ku maarin doontaa ganacsigaaga mustaqbalka waa maxay qorshahaaga saad deynta ku xakamayso waxa weeyaan sistamkii kalean bedelaya waxyaalihii sida hargeysaiyo jabuuti aan u kala keeni jiray matalan hargeysaan kasoo qaadi jiray jabuuti baan keeni jiray waxyaalihii baan joojinaya dhinaca kalean ka bilaabaya oo ah in aan meherad furto meheradii markaa ha waa iga iibsaanba iska bax qofka ugu weynee maxay hayta qof aad qaadi kari weyda amba qofta aad hubtid baad hadduu wax wato wax uu ka dhinaado ha baad waxay siinaysaa waa wax yaroo lagu qoriyo markii keenayo se maaha waxaa hoohooya oo la seexaa
dadka amaahihii kugu badnaad bixiso lacagta mise gaarisa wallaahi waxay gaadhisay gabadhii iigu amaah badnayd waxay ahayd milyuun iyo afar boqol iyo lix iyo soddon kun oo jabuuti ah
marka waa lacag ku dhow lix kunoo dolar haa saasay ahayd waxaan ku heshiinay ahayd inay hal mar baad amaah ku bixisay hal mar baan ku bixiyey alaab baan usoo raray aroosad bay ahayd hal mar baan ku siiyey waxaan ku heshiinayahayd inay lacag adugu iska fiican isiso haddana way suurtageli weyda marka waxyaalahaasaa ka mid ah ama ahayay la igala fadhiistay marka hadda ma rajeynayo insha allah inaan taayo mana rajeynayo inaan sistamkii hore sii wado sistamkan raba inaan bedelo oo meel fadhiisiya oo meherada inaan ka furto marka waxaa leedahay ganacsigii ma joojinaya laakiin qaabkii hore markii hore aan ku shaqaynayay baan bedeli qaab kale cusub baan la iman balaan baan samaysan qorshe qorshaha baan ku hawlgeli si aysan tii hore dib igu soo noqon laakiin ganacsigii weli niyaddaa ku haysaa ha ganacsigii lamaayaan ka madhadhaliya amba isagu iga madhadhaliyo idhaa idaa may ha intaan noolahay haddii ilaahay idhaahdo ma islihidaa waayo waxaan rabaa inaan riyadayda riyadaydu waxa weeyaan inaan ganacsi ka madhadhaliyo oo aan maxay ahayd meelka kaadho guusha aan rajaysanaya ilaahay ila garab qabto uu isiiyo marka weli kamarsa dhigin mahadsanitaas waxay ahayd ayaan cabdi oo u warramaysa waryaheena sagal siciid faarax markana dhegaystayaal kusoo dhowaada ciyaarihii iyo cabdiqaadir samankaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku bilowno horyaalka ingiriiska hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha arsenal iyo newcastle united kooxda arsenal oo martigelisay kooxda newcastle united ayaana kulankaasi ku adkaatay saddex gool iyo waxba goolasha kooxda arsenal ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda bere obamayeeg halka goolka saddexaadna uu u dhaliyey xidiga da-da yar ee bakayo saka kaasoo kulamadii u dambeeyey qaab ciyaareed cajiiba la soo baxayay kooxda arsenaal ayaa waxa ay u muuqataa mid dib ugu laabanaysa waddada guusha tan iyo wixii ka dambeeyey lix iyo labaatanka bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay xilligaas oo kooxda chelsea ay kaga badiyeen saddex gool iyo gool wixii ka dambeeyena kooxda arsenaal ayaa badinaysay tababare arteta iyo wiilashiisa ayaa lixdii kulan ee u dambeeyey ee tartamada oo dhan ay ciyaareen shan ka mid a badiyey iyagoo hal kulanna barbaro galay inkastoo ay ku jiraan kaalinta tobnaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga iyagoo urursaday toddobayilabaatan dhibcood ayaa haddana kooxda arsenaal kalabar dhibcahaasi waxa ay heleen shantii ciyaarood ee u dambeysay ay ciyaaraan horyaalka premier leaga iyagoo afar ka mida badiyey hal kulanna barbaro galay maamulka kooxda arsenaal ayaa hadda u muuqda kuwo cadaadiska ka yaraynaya tababare michael arteta oo markii hore ku wareersanaa jihadii uu u bixin lahaa kooxda arsenaal kadib markii guuldarrooyin ay isugu xigxigeen haddana waxaay u muuqdaan kuwo dib ugu laabanaya waddadii guusha laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaari doonaa kulamadaasina waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha leicester city iyo chelsea kooxda leicester city ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga ayaa martigelinaysa kooxda chelsea oo iyadana ku jirta kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka kooxda westerham united-na waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda westbrom albion oo isaga hor imanayaan kulan ka tirsan horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda ac milan ayaa mar kale dib usoo ceshatay saddexdii dhibcood ee horyaalka ay ku hogaaminaysay kadib markii labii eber ay kaga adkaadeen kooxda kalyari oo garoonkooda ay ku booqdeen zalatan ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda ac milan ayaana mar kale beeniyey inuusan ahayn nin da-a kadib markii labadii gool ee xalay uu u dhaliyay kooxdiisa ibra ayaa tan iyo intii uu kusoo biiray kooxda ac milan waxa uu u noqday hogaamiyahooda dhabta ah dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda gadiis ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda levante real vilodolid waxa ay marti qaadaysaa kooxda ilja halka deportiva alves ay la ciyaari doonto kooxda sevilla wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka khaalid kaamil
guud ahaana idaacaddeenii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo